بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب السرعة بالجنازة baabu bayaani xukmi surcati degdegi xukunkiisa baabu xamli rijaali ljanaazata duuna الnisaa waa soo akrin soo baabu surcati biاljanaazati degdega janaazada lala degdego xukunka caddayntiisiibuu u baab yahay wqaala anasu radia allaahu canhu anas waxa uu yidhi antum idinku mushayicuuna kuwa sagootinayaa tihiin ayb wamshi soco bayna yadayhaa horteeda wa khalfahaa gadaasheeda wa can yamiinihaa midigteeda wa can shimaalihaa bidixdeeda yani janaasada horteeda gadaasheeda midigteeda bidixdeeda soco meeshaad doonta wa qaala kayruhu kayrkii waxa uu yidhi anas kayrkiis qariiban minhaa imshi soco qariiban minhaa meel janaasada u dhow soco ayb oo meel markaa janaasadii u dhow soco marka asurcatu biljanaasati wuxuu ka wadaa markii janaasada la qaado oo la xambaaro sida loo wadaayo oo loo socodsiinayo rabaa inuu ka hadlo ayb sidaana marka wuxuu sheegay in lala degdega ayuu sheegaa xukunkeeda ayb degdeg oo marka aan iyada dhib u keenaynin ayaana la rabaa oo aan orodna ahayn janaasadiina aan qasaynin maxaa yeele dadka qaarkood waxaa janaasada haddii la lullulo waxaa suuragal noqon kara dhiig iyo wax inuu haddana soo qubto uu soo daato waxaa laga wadaa uun dadaalis in la dadaaliyo ayb aharkan anasna wuxuu tilmaamayaa antum mushayicuun dad wax sagootinayaatiin marka qofka hadduu axad uu sagootinaayo inuu dhinac kala socdo gadaashiisa inuu socdo xoogaa inuu ka yar uu hortiisa socdo intaba waa lahaa karaa laba faa'iido ayaana ku jirto aharkan oo anas wuxuu keenay wuxuu yidhi ayb wabinaxwihi akhrajahu bnu abi shayba can abi bakr bni cayaash can xumayd waakhrajahu cabdurazaaq can abi jacfarin iraazi can xumayd samictu alcayzaara yacni bna xurayd sa'ala anasa bna maalik caysaaru bnu xurayd oo anas su'aalay ayaan maqlay buu yidhi yacni can ilmashyi maca aljanaaza janaasada oo lala socdo faqaala waxa uu yidhi innamaa anta mushayicun adiga sagootiye un baa tahay fadakara naxwahu fashtamala calaa faa'idatayni tasmiyatu saa'il laba faa'iide ayuu koobsaday tasmiyata saa'ili waatasriixa bisamaaci xumayd labadaas mudaabaqada aharkan tarjamada uu ka daboolayana waxa ay tahay zayn bnulmunayir waxa uu yidhi mudaabaqatu hada alahari litarjamati ana alahara yatadamanu atawsicata cala almushayiciina ayb aharku wuxuu keenayaa uu keensanayaa dadka wax sagootinaayo wusci inay haystaan wa cadama iltisaamihim jihatan mucayana hal dhinac ama hal jiho inaynan iltisaamaynin wadalika limaa culima min tafaawuti axwaalihim fi lmashyi sababtuna waxay tahay dadka socodkoodaa kala duwan nin waa dheereeyaa nin waa baqiir oo socod waa socod gaabiyaa ninba xaalkiisu waa si ayb waqadiyatu lisraaci biاljanaasati anlaa yalzamuu bimakaanin waaxidin yamshuuna fiihi lianlaa yashuqa calaa bacdihim miman yadcufu fi lmashyi canman yaqwaa calayhi muxasilka marka waxaa weeyaan tarjamada janaasada in la dedejiyo wa ayb aharkuna wuxuu sheegay antum mushayicuun aharkana waxa uu tilmaamay idinku waxaa tihiin dad wax sagootinaya surcadaas marka uu baabku uu tarjamada ku keenay ayaa aharku wuxuu ku tusayaa inaynan keenaynin hal sifo ama hal meel in loo laasimo oo horay gadaal midig bidix iyadoo la dadaalayo ayb dadka dadaalkoodaana kala reebayo ninna dadaalkiisa horay buu gaarsiin karaa ninna waa iska badii marka nin walbaa meeshuu ka socdo wa-ulmushayic nin wax sagootinaayo waaye laa ba'sa meeshuu ka socdo degdegaan marka in laga fahmo in lagu hor socdo unbuu diidayaan ayb marka asalku macnahaasuu ka daboolaa tarjamada wa qaala kayruhu kayrkii waxa uu yidhi anas kayrkiis qariiban minhaa soco ayb kayrkaas marka uu sheegayo wuxuu yidhi cabduraxmaan ibnu qurt weeyaan ayb sida saciid ibnu mansuur uu wariyey ayb qaala marka tarjamaduna waxay tilmaamaysaa qofku maadaama uu sagootiye yahay meel allaale meeshuu doono janaasada inuu ka socon karo wuxuu yidhi wadalla iiraadu lbukhaariyi liahari anas almadkuur cala ikhtiyaari hada almadhab bukhaari wuxuu doortay janaasada horey gadaal midig bidix meel walba in laga socon karo ayb huwa atakhyiiru fi lmashyi maca aljanaasati wa huwa qowlu thawriyi waaye bihi qaala bnu xasmin sidaasuu yidhi laakin qayadahu ibnu xasmi wuxuu ku qeyday bilmaashii midka soconaayo kan soconaaya waa midka horay iyo gadaal midig bidix loo ogolyahay laakiin ninka raakibka oo baabuur saaranna isaga xaalkiisa see waa itibaacan limaa akhrajahu asxaabu sunan wa saxaabu ibnu xibbaan walxaakim min xadiidi almugiirati bni shucba marfuucan alraakibu khalfa aljanaasati raakibka ninka gaadiidka saaran janaasada gadaasheedu ahaanaya walmaashii midka lugaynaayana xayfu shaaa minha meeshuu doono hadda markaa aarkan uu tilmaamayo waxaa lagu xambaarayaa ninka soconaayo laakiin ninkii gaadiid saaran isagoo gadaal un inuu ka socdo horay ma aadayo hadaad baabuur janaasada aad kula socotood ku sagootinaysid gadaal ka soco ha ka hormarin haddaad lugaynaysa laakiin oo lug tahay janaasadiina la lugaysiinayo dabcan horay iyo gadaal iyo midig iyo bidix meeshaad rabto waa ka socon karta marka madhabkaasaan u xoog badano marka nusuusta la fiiriyo ayb xadiidkaasna xadiid saxiixa ayb wa fi lmas'alati madhabaani aakharaani mashhuuraani laba madhaboo kalea ku jirto faaljumhuuru calaa ana almashya amaamaha afdal culamada badankood waxay leeyihin in horay laga socdaa fadli badan leanna qofka wax sagootinaayo waa ergo waa ergo ergaduna waa ka horaysaa qofka ay ergada ka tahay wa fiihi xadiidun libni cumar akhrajahu asxaabu sunan wa rijaaluhu rijaalu saxiix ilaa annahu ikhtulifa fii waslihi wa irsaalihi midkaas waaye oo horada fadilayo wa yucaariduhu maa rawaahu saciid ibnu mansuur wakayruhu min dariiq cabdiraxmaan ibni abza can caliyin qaal almashyu khalfaha afdal waa madhab afaraad yani almashyu khalfaha afdalu min almashyi amaamaha kfadli salaati اljamacati calى salaati اlfaddi isnaaduhu xasanu wahuwa mowquufu lahu xukmu rafci waa xadiid mowquuf oo xukun rafci leh maxaa yeele arrintan oo kale inay salaad jamaaca fadligeeda salaad fardi ah fadliga ay dheer tahay tan inay sidaasoo kale tahay arrin caqli lagu fahmi kara maaha laakin xaka اlأhram can axmed anahu takalama fii isnaadihi laakiin imaam axmed xadiidkan isnaadkiisu waa ka hadlay oo dacfi waxbuu sheegay wahuwa qowl awsaaciyu abi xaniifata man tabicahumaa awsaaciyo abu xaniifa ayaana qabo gadaal in laga socdo janaasada inay fadli badan tahay hadda marka meeqa madhabaan sheegnay afar madhab wuxuu leeyahy horeyaa fadli badan midna gadaal horey ayaa fadli badan oo madhabuljumhuur culimmadu u badan yihin midna waa midka bukhaari ou doortay meel allaale isku mid waa horey gadaal iyo midig iyo bidix midna waa madhabka ibnu xasmi uu yidhi qofka soconaya waayo sidaas laakiin qofka gaadiidka saaran isaga gadaalo mar walba ka soo soconayaa taasaadna moodaa adillo inay xoog badan tahay qaala xadaanaa caliy bnu cabdillaahi qaala xadaanaa sufyaan qaala xafidnaahu min aلzuhriyi can saciid bni اlmusayib can abi hurayrata radi allahu canhu can اnabiyi salى اllahu alayh ali wasalam qaal asricuu biاljanaasati janaasada la degdega fain taku saalixatan hadday tahay mid suuban fa khayrun khayr ayaa tuqadimuunahaa ilayhi aada u hormarinaysaan wain yaku hadduu ahaado siwaa daalika kaa waxaan ahayn fa sharun tadacuunahu shar ayaad dejinaysaan can riqaabikum luqumihiinna aad ka dejinaysaan shar ayaad luquntiinna ka dejinaysaan hadday xun tahay ayb asricuu marka waa amarkan amru wujuub mi amase amru istixbaab waa amru istixbaab jumhuuru ahlilcilmi saasay u badan yihiin sunno inay tahay dedejintaani ayb ibnu qudaama wuxuu yidhi alamru fiihi lilistixbaabi bilaa khilaafin bayna alculamaa ayb halala degdegada inay sunno tahay bilaa khilaafin bayna alculamaa washada ibnu xasmin faqaala biwujuubihi ibnu xasmi meesha waa ku shaadoobayo waaba waajib uu yidhi iyada wاlmuraadu biاlisraaci degdegana maxaa laga wadaa marka asricuu macnaheedu waa maxay shidaة اlmashyi socodka darnaantiisa xog in loo socdo oo la tallaabsado wacalىa dalika xamalahu bacdu اslf saasay ku xambaareen wahuwa qowl اxanafiya ayb qaala saaxibu اlhidaayaةi wayamshuuna biha musriciina duuna اlkhabr oga orodka ka yar wafi اlmabsuudi laysa fiihi shay muaqad wax xadidan ma leh غayr أن الcajalةa أxabu ilىa abi xaniifa kitaabkaana wuxuu leeyahay shamsula'ima uu leeyahay abu xaniifa isagu waxaa u fiican uu jeclaaday in la dedejiyo shaafici iyo jumhuur waxay yidhaahdeen almuraadu biاlisraaci degdega waxaa laga wadaa maa fowqa sajiyati اlmashyi اlmuctaad socodka laga caado dhigtay wax xoogaa ka koreeyo ayaa la rabaa yani dadaalis waa marka socodka caadigaa qofku markuu socdo xoogaa socodka yar sarreeyo wayukrahu waxaa la nacayaa al-israacu shadiid aad dedejinta aadka ah wamaala ciyaadun ilaa nafyi alkhilaafi khilaaf inaanu ka jirin ayuuna u iishay taas faqaala waxau yidhi man istaxabahu araada ziyaadata cala almashyi almuctaad waman karihahu araada alifraata fiihi karamli israaca iyo degdegu inuu sunnayaha khilaaf kama taagnuu leeyahay qaadi ciyaad ee qofkii israaca karaahaystay israaca uu diidayo waa mid ka badbadis ah wاlxaasilu annahu yustaxabu اlisraacu lakin bxayثu laa yantahi ilى shidaةi yukhaafu macaha xuduuثu mafsadaةi biاlmayiti aw mashaqaةi calى اlxaamili ayb aw اlmushayici lianlaa yunaafiya اlmaqsuuda min الnadaafati waidkhaali اlmashaqaةi calى اlmuslim waa in mafsadadaa la yska ilaaliyo asricuu biاljanaasati janaasada la degdega fain taku saalixatan mid suubanay hadday tahay fakhayrun khayra tuqadimuunahaa ilayhi aada u hormarinaysaan wain yaku siwaa daalika kaa waxaana in hadduu yahayna fa sharun shar ayaa tadacuunahu ka dejinaysaan can riqaabikum luqumihinna oo janaasadii marka in layska dedejiyo dedejintaasna marka waxaa ku jiro dhaqiddii iyo karfanintii iyo godkii qodidiisii iyo meydkii wadiddii la wadaayey janaasada iyo kulli in lala degdego oo aan la daahdaahimin oo aan meydka la xabisin haddaanay jirin wax sharci ah oo loo celinayo markaas sifo oo sharci ah hadday jirtooo kale waa dhici kartaa marka in la daahi karan ayb mararka qaar baa in lagu marqaati furoo kale la rabi karaa markaatida qofkii ku furi lahaayna meel dheer xoogaa uu jiro ayb marka haddii la yidhaahdo waa soo socda hala sugo saacadahaas marka meydka loo kaadinayo laa ba'sa maxaa yeelay xuquuq iyo waxbaa laga laga yaabaa inay ku tacalluqaan ad waxyaaba noocaasa ama haddii loo xoogaa loo saacadaha loo yar daahiyo si dad badan ay ugu tukadaan iyo maqsuud yacni maslaxa isaga dan u ah ama dadkaa dan u ah intaba in la yeeli karo baabun ay hada kani baabun baabu qowli اlmayiti ayb meydka qowlkiisii caddayntiisii wuu u baab yahay wahuwa cala اljanaasati isagoo janaasada korkeeda ah qadimuunii hormariya u dhahayo yani meydka dhihidda u dhahayo isagoo janaasadii naxashkii ku jira ee hormariya ee hormariya ayb waa hadduu wanaagsanaa qaala xadaanaa cabdullaahi bnu yuusuf qaala xadaana allaytu qaala xadaanaa saciidu can abiihi annahu samica abaa saciidin alkhudriya radia allaahu canhu qaal kaana anabiyu sala allahu calayh waali wasalam yaquul nebigu wuxuu dhahayey idaa wudicat iljanaasatu janaasada haddii la dhigo faxtamalaha arijaalu raggii ay qaadaan calaa acnaaqihim qoortooda ay ku qaadaan fain kaanat saalixatan hadday tahay mid suuban qaalad waxay dhahaysaa qadimuunii i hormariya wain kaanat hayra saalixatin mid suuban haddaynan ahayn qaalat liahlihaa dadkeediibay waxay ku dhahaysaa dadka wado yaa weylahaa hooggeedee ayna tadhabuuna ayna yadhabuuna bihaa xaggay la aadayaan yasmacu sawtahaa codkeeda waxaa maqlaya kullu shayin shay kasta ila alinsaan insaanka mooyaane walow samica alinsaanu insaanku hadduu maqli lahaana la saciqa waa mid daboolmi lahaa waxa marka sidaan dhahaayo ruuxdii miyaa jasadkii miyaa maxay tahayna wuxuu leeyahay ibnu xajar wadaahiruhu ana qaa'ila dalika huwa aljasadu almaxmuulu cala alacnaaq daahirka xadiidku waxaa weeyaan waxa sidaa dhahaya waa jirkan halkan saaran la wado qofkan meyidkaa jirkiisa wa ayb wa qaala ibnu bataal innamaa yaquulu dalika aruuxu waxa warkaa dhahaya waa ruuxda waraddahu ibnu lmunayir ibnulmunayir marka ibnu bataal waa radiyey biannahu laa maanica an yarudda allaahu aruuxa ila aljasadi fii tilka alxaali liyakuuna dalika ziyaadatan fii bushra almu'mini wa bu'si alkaafir ibnulmunayir wuxuu yidhi wax diidaya male ilaahay inuu ruuxda u soo celiyo si qofkaa mu'minkana oo u bishaaraysto gaalkana oo u baasaysto in marka ruuxdii jirka inta lagu soo celiyo oo jirkii markaa laga dhawaajiyo wax baciida maaha wakadaa qaala hayruhu hayrkiina saasuu yidhi wasaada weliba wuxuu ku daray wayakuunu dalika majaazan biictibaari maa ya-uulu ilayhi alxaalu bacda idkhaali alqabri wa su'aali almalakayn qultu wahuwa baciidun walaa xaajata ilaa dacwa icaadati اruuxi ila aljasadi qabla اdafni liannahu yaxtaaju ilaa daliil meydka marku dhinto oo qabriga la geliyo ruuxda in loo soo celinaayo nusuusaa tilmaantay laakiin meydkii oo aan dhulkii la gelinin oo la duugin in ruuxdiisii jirkii lagu celinaayo daliilay u baahan tahay sidaasuu yidhi fa min aljaa'izi marka waxaaba bannaan oo suurtagal noqon karto an yuxdita allaahu nudqa fi lmeyiti idaa shaa in la yidhaha yacni ilaahay hadduu doono waxba isagoon ruux ku soo celinin ayuu ka hadalsiin karaan ayb maxaa yeele ruux ku celintan daliilay nooga baahanaysaa inuu hadlaayo laak waa haynaa daliil ahaan waa u haynaa marka waxaan leenahay janaasadani jirkan la wada hadlaya annagaan maqlaynin ruuxdii ma lagu soo celinayaa ma ogin annaga taas ruuxda waxaan ognahay markuu la duugo oo qabriga la geliyo kadib in lagu soo celinayo ruux taas iyada maxaa yeele nusuus baa tilmaamay wa kalaamu ibnu bataal fii maa yadharu lii aswabu wuxuu yidhi ibnu bataal warkiisa oo yacnii waxa dhahaya waa ruuxda ayaa sawaabnimo badan aniga agteedu le sida io muuqanayso ibnu xajar baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan man safa janaasadii markii la dhaqo oo lasoo qaado la karfaniyo oo lasoo qaado waa lagu tukanaa dabcan salaaddii boo deganaa marka axkaamteeda baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan man safa qofkii safay safayni laba saf أو ثلاثة ama سدx calى الجanاaزaةi جanاaزada khalfa اlimaami imaamka gadaashiisa imaamka gadaashiisa qofkii laba saf ama saddex ka dhigay safafyaalka qaala xadaثna mسdد عan abi cawaanة عan qataadaةa عan caطاء عan jaabir بn cabdالlaahi radي الlه canهuma ana rasuula الlahi slى الlه عalيه ali وsلم صalىa calى الnajaashiyi nebiga wuxuu ku tukaday najaashi الnajaashiy waa nuun kor dhigan iyo jiim oo fudud oo aan la shadaynin bitakfiif iljiim oo culammada qaar badan waxay dhaheen tashdiid uljiimi khata'un annajaashiy sax maahane asalka marka ninkan magaciisa asxamaa la dhihi jiray najaashi asxama ayaa magaciisa la dhihi jiray magacaanina waxaa weeyaan magac qof allaale qofkii xabashada xukumo ayaa waxaa la dhihi jiray najaashi sida qof allaale qofkii masar xukumi jiray fircoon loo dhihi jiray fircoon magac maaha isaga waa waa madaxweyne oo kale wa ayb waa waa qof yacni derajo wa najaashi marka waa derajo laakiin magaciisa asxamaa la dhihi jiray sallaa cala anajaashiyi ayuu ku tukaday fa kuntu waxaan ahaa buu yidhi jaabir fi safi ataani safka labaad aw itaalida ama midka saddexaad meeshaasaa marka waxaa ka soo baxaysaa ama labo ama saddex man safa safayni aw alaaatan tarjamada marka meeshaanay ka soo baxaysaa riwaayada muslim iyada wax shakiya kuma jiro faqumnaa fasafanaa safayni laba saf ayuuna safay ayay leedahay ayb marka janaasadii salaaddii janaasada marka iyada laba saf ama saddex in laga dhigi karo labadaas saf marka safku waa dheeraan karaa haddii marka uu dheer yahayna in dadku ay yar yihiin oo laga cabsanayo hadday dadkaanu safka koowaad galaanba masaajidka maalan halkaas safka ka bilowda ilaa halkaas janaasana haddii la tukanayo dadkuna ay yar yihiin oo halka saf un ay buuxin karaan halma laga dhigaayo oo dadkii marka in la kala gooyo oo saddex saf laga dhigo ha iska yaraada hadduu doono safka hore soo buuxiyo ma la dhahay ayb aataarteedii marka imaa axaadiidteeda wuu keeni doonaa baabu sufuufi cala aljanaasati baabu bayaani sufuufi sufuuftii caddaynteedii ayuu u baab yahay moobaylada dadka masaajidda yaa lagu dhibin ilaahay ha laga cabsada dadka wataan waxbay isdhaga adkaynin qofku inuu dadka ku dhiba ma aha salaadda isagoo ku jirow demi karaa mobaylka isagoo salaadda ku jirow demin karaa mobaylka marka uma tukanaysa iyo dad wax akhrisanaayo kulligood inay saas kuu soo fiiriyaan sharci iyo caqli labadaba ma aha ayb ilaahay ha laga cabsada sufuufta marka cala aljanaasati ayuu u baab yahay baabkan ayb tarjamadii hore inuu soo celiyaad moodeysaa laakiin tarjamada hore sufuuftii laba miyaa mase saddex ayaa ku jirtay ayb midii hore lam yajzim fiiha biziyaadati cala safayn tarjamadii hore yacni saddex saf iyo ka badan ma uunan goynin man safa safayni ow alaaatan shaki baa ku jira midaan laakiin waa jamciye jamac buu ka dhigayo saddexdii saf ayuu jasmin rabaa oo wuxuu rabaa inuu yidhahdo janaasadu waxay sunno ku tahay ku fiican tahay saddex saf iyo ka badan in laga dhigo qaala xadaanaa musadadun qaala xadaanaa yaziid bnu zurayc qaala xadaanaa macmarun can الzuhriyi can saciidin can abi hurayrata radia allahu canhu qaal naca الnabiyu salى اllahu calayh ali wasalama ilaa asxaabihi nebiga wuxuu u sheegay khabarkii dhimashada ayuu asxaabtiisii u sheegay annajaashiya ayb naca nabiyu sala allahu calayh ali wasalama nebigu wuxuu khabar geeraadiyey annajaashiya najaashi ilaa asxaabihi buuna u sheegay oo khabargeeriyaadkiisii uu sheegay uma taqadama waa hormaray nebiga fasafuu khalfahu gadaashiisii bay safteen fakabbara arbacan afar ayuu takbiirsaday marka tan hadda marka meeqa safay ahaayeen lama sheegin fasafuu khalfahu bis qال xdثna mسلم qال xdثna شhuعبة qال xdثna الشhaybاniي عن الشhacbiي qال أkبرnيi man شhahid النبي sl اه sلم dadkii nebiga xaadiray oo la joogay qaar ka mida waxay ii sheegeen أnnahu أtىa inuu yimid calىa qabrin mambuudin calىa qabrin qabri inuu yimid qabriga oo mambuudin dhinac u baxsan qabri marka waxaa weeyaan baciidin can اlqubuur qabri xoolaha qubuuraha ka baxsan waxaa kaloo loo dabdiyey kelmaddan calaa qabri mambuudin calaa qabri mambuudin idaafa iyadoo ay tahay calaa qabri mambuudin marka macnaheedu wuxuu noqonayaa ay calaa qabri laqiiqin cunug yaroo laqiiqo layska tuuray qabrigiisa calaa qabri mambuudin fasafahum waa safay wa kabara arbacan buu kibaartay qultu waxaan idhi yaa abaa camrin man xadaaka yaa kuu sheegay qaala waxau yidhi ibnu cabaasin radia allaahu canhuma qaala xadaanaa ibraahimu bnu muusa qaala akhbaranaa hishaamu bnu yuusuf ana bna jurayjin akhbarahum qaal akhbaranii caطaa'un annahu samica jaabira bna cabdillaahi radi allahu canhuma yaquul qaala nabiyu sal ly slam qad tuwufiya alyowma maanta waxaa la oofsaday rajulun nin saalixun suuban min alxabashi xabashadii ka mida fahalumma kaalaya fasalluu calayhi way ku tukadeen qaala waxa uu yidhi fasafafnaa waan safannay fasalla اnebiyu sala اllahu calayh ali wasalama nebigii wuu tukaday calayhi isagii buu ku tukaday najaashi wa naxnu sufuufun annagoo sufuuf ah riwaayadan baa marka jamcii uu ku jiraa wanaxnu sufuufun sufuuf waa jamac jamacna meeqa u yar saddexa u yar marka tarjamada iyo xadiidka kanaa aad isu muqaabaqaynaya qaala abu zubayr can jaabir kuntu fi safi اhaani safka labaad ayaan ahaa buu yidhi meeshaan marka tarjamada haddaan xoogaa fiirino sharaxa wa qaala ibnu bataal awma almusanifu ila araddi calaa cataa tarjamadan musanifku waxuu ishaarayaa cataa ibn abi rabaax ayuu radinayaa xaytu dahaba ilaa annahu laa yushracu fiiha taswiyatu sufuuf cataa wuxuu ku tegay isagu inaan sufuufka la simaynin janaasada yacni kamaa rawaahu cabdirasaaq can ibni jurayj qaala qultu licataa axaqun cala annaasi an yusawuu sufuufahum cala aljanaa'iz dadkuma waxay ku tahay waajib safkooda janaasada inay simaan kamaa yusawuunaha fi salaa sida ay salaadda u simayaan oo kale qaala laa buu yidhi maya innamaa yukabiruuna wayastakfiruuna dembi dhaaf bay alla u weydiinayaan waana kibaaranayaan bisalaad maaha wa ashaara almusanifu bisiiqati اljamci buu ishaaray ilaa maa warada fi istixbaabi alaaati sufuuf jamcuu ishaaray maadaama isagu saddexda saf deliil gaara oo shardigiisa waafaqaya aan u haynin jamac ahaana uu ishaaray wa huwa maa rawaahu abu daawuud wagayruhu min xadiidi malik bni hubayra marfuucan man sallaa calayhi alaaatu sufuufin faqad awjaba saddex saf ninkay ku tukato waa waajibsaday shafaaca ayuu ka helaaya marka saddexdii waa sunna sooma aragtid laakiin xadiidkan calaa shardi albukhaari ma aha isagu marka muxuu ku oofsadayna xaggee uu ku oofsaday baabu الsufuufi jamcaas ilaa aqalu jamci waa alaa xasanahu الtirmidiyu وaصaxahu الxaakim ayb wafii riwaayati lahu ilaa gufira lahu waa loo dhaafaa qaala الطabariyu yenbagii liأhli الmayiti إida lam yakshow calayhi التagayura an yantadiruu bihi اجtimaaca qowmi yaquumu minhum alaaثaة صufuufi lihada الxadiiث intaha hadday dadku aynan ka baqaynin xoogaa tagayur iyo inuu soo shiiu soo uro meydka aan laga cabsanaynin xoogaa ilaa saddexdood saf in lala sugo taas inay fiican tahay ayb waxaa kaloo meeshan ku jirta mas'alada salaada janaasada cala almeyit alghaa'ib meyd haa'ib oo maqan janaaze ma loo tukan karaa xadiidkan wuxuu tilmaamay in loo tukan karo najaashi oo maqan oo carro kale ku dhintay ayaa loo tukaday mas'aladaasuu marka halkan ku baxdiyey ibnu xajar ayb intuunan gelin marka waxa uu tilmaamay xadiidka waxyaabaha laga qaadanayo wuxuu yidhi wafi lxadiidi dalaalatun calaa anna lilsufuufi cala aljanaasati ta'hiiran walow kaana aljamcu kaiiran wuxuu leeyahay xadiidka waxaa ku sugan daliil sufuufta janaasada tukanayso inay ta'hiir iyo saamayn ku leedahay jamac badan hadday tahay lianna daahira ana aladiina kharajuu macahu sal ll ly slam kaanuu cadadan kaiiran sida xadiidka ka muuqato dadkii nebiga la baxay oo la tukaday cadad badan bay ahaayeen wa kaana almusallaa fadaa'un musalluhuna wuxuu ahaa yanii janaasada nebiga wuxuu ku tukan jiray meel musallo ah bannaanuu ku tukan jiray sida badan bannaankuna hadda waxaa weeyaan halkiisa saf baanba buuxsami karin soo maha hadda haddii la yidhaha xeebtaa lagu tukanaa ama meel bannaanaa lagu tukanaya la yidhaha safka waa dheeraana soo maha walaa yadiiqu bihim ciriiri ku noqon maayo low safu ayb low safuu fiihi safan waaxidan hadday hal saf saftaan hal xataa hal saf haddii ay noqdaan xataa ciriiri ku noqon maayo waa noqon kartaa wmaca dalika faqad safahum iyadoo sidaa ay tahay haddana nebigu waa kala safsafay oo waa kala gooyey wa hada huwa aladii fahimahu malik bnu hubayrata asaxaabiyu waana sida uu saxaabigan fahmay ayb almuqadami dikruhu fakaana yasufu man yaxduru الsalaata cala aljanaazati alaaثata sufuufin sawaaءn qaluu ow katuruu saxaabigan wuxuu ka fahmay xadiidkan dadku hadday yaraadaan iyo hadday bataanba saddex ayuu ka dhigi jiray safar maalan nin baa waxaa u yimaadeen toban qof ayaa janaasadiisa ka qayb gelaysaa tobankii qof marka hal saf waa geli karaan laakiin ma la samaynayo labo iyo afar iyo saddex ha u kala saftaan saddex saf say u kala yeelaan maxaa yeelay xaggeen laga fahmay marka fahamkaas waxaa laga fahmay nebiga isagoo musallo ku tukanayo oo hal safoo dheer la heli karo ayuu kala googooyey soo maha ayb marka taasaa meeshaasu saxaabigana ka qaatay lagana fahmay wa fii qisati najaashiyi calamun min aclaami nubuwa mucjizaa ku sugan qisadan liannahu sal ll ly slam aclamahum bimowtihi nebigu wuxuu ogeysiiyey geeridii najaashi fi lyowmi aladii maata fiihi maalinkii ou dhintay maca bucdi maa bayna ardi alxabashati waalmadiina dhulka ardulxabasha iyo madiinana intay isku jiraan ayb markaa nebigu waa ogaaday oo waxyiguu ku ogaaday wastudila bihi waxaa loo deliishaday calaa manci asalaati cala almeyiti fi lmasjidi wahuwa qowlu alxanafiyati waalmaalikiya xanafiyada iyo maalikiyada waxay yidhahdeen janaasada inaan masaajid lagu tukan karinaa laga qaadana maxaa yeelay nebigu xadiidka waxaa ku jirtay janaasadii wuxuu la aaday musallihii ayuu la aaday maadaama janaasadu nebiga musallo uu ku tukan jiray masaajid lagulama tukan karan dhahan laakiin qaala abuu yuusuf abuu yuusuf wuxuu yidhi in ucidda masjidun lisalaati cala almowtaa lam yakun fi salaati fiihi calayhim ba'sun masaajid loogu talagalay dadka mowtaadka in lagula tukado janaasada la keena hadduu yahay laa ba'sa qaala nawowiyu walaa xujata fiihi arrimahan ay sheegeen wax daliila uguma sugna lianna almumtanica cinda alxanafiyati idkhaalu lmeyiti almasjida laa mujarada asalaati calayhi xtى low kana اlmayitu khaariجa اlmasjidi jaazat الsalaaةu calayhi liman huwa daakhiluhu yani xanafiyadu waxay qabaan qof dhintay ama meyd masaajid in la soo geliyay diidan yihiin ee salaatuljanaaze masaajid ma ku ansaxdaa mase kuma ansaxda maka muransana haddii meydkii la dhigo bannaanka halkan albaab laga bajiyo maalan bannaankii la dhigo dadkiina ay gudaha ku jiraan waa ansaxday leey waa lagu tukan karaa idan marka waxay diidan yihiin salaatu اljanaazati fi lmasjid maahane idkhaalu اlmeyiti fi lmasjid xadiidkana ma tusaayo waxaas hadan ayb ila waaba haa'ib meydkan lagu tukanayo ayb waqaala ibnu basiizata wagayruhu istadalla bihi bacdu lmaalikiyati yaa deliishadeen oo masaajid aan meyd la soo gelin karin wa huwa baaطilun liannahu laysa fiihi siiqaةu nahyi wax nahyi a maba lahaayo nebigaa bannaan meelaa ku tukaday waxaa laga qaadanaya inaan masaajid lagu tukan karin daliil hertaa taas sideedaba yani naska fahamkiisa waa waxa muhimkaayb hadda xadiidku wuxuu dhigayaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam janaasadii najaashi wuxuu ku tukaday bannaan barxad ayuu ku tukaday hadalkaas marka ama ficilkaas ma wuxuu tusayaa xaaraan inay tahay masaajid in lagula tukado ma tusaayo ilaa in deliil kale la keena maano nahyi iyo wax la mida ayb meeshaa marka fiirso ayb walixtimaali an yakuuna kharaja bihim ila almusallaa gayri almacna almadkuur waqad habata annahu sal l slam sallaa calaa suhayl ibni baydaa fi lmasjid xadiid marka waxaa lahaayaa nebiga suhayl ibnu baydaa nebiga wuxuu kula tukaday masaajidka dhexdiisa janaasadii baa la soo geliyey masaajidka markaasuu ku tukaday xadiidkaas baa marka kala saarayo wuxuu tusayaa kaas masjid in janaaso lagu tukan karo bannaanna in lagu tukan karo lamada ma la fahmay weliba qisadan ibnay baydaa waxay ku timid sida sunanka ay warinayeen asxaabu sunan caaisha waxaa loo sheegay sacdi bnu abi waqaasaa dhintay markaasi waxay tidhi janaasadiisa ha laysoo ogeysiiyo masaajidka hala keeno saan anna ugu tukado uga qayb qaata markaasay dadkii la yaabeen marka dad baa la yaabayoo janaasada masaajid lagu tukanaa maxay tahay markaasay waxay tidhi dadka yacni dhowaan badanaa dadku inay inkiraan waxaynan cilmi u lahayn yani soo degdegi ogaa bay tidhi dadka inay inkiraan waxaynan cilmiba u lahaynba wallaahi maa sallaa rasuulu llahi sal l slam cala ibnay baydaa ilaa fi lmasjid ilaahan ku dhaartay waxay tidhi nebiga ibnay baydaa meel aan masaajidka ahayn kulama tukanay marka cilmigan waa weyn yahay marka waa wuxuu u baahan yahay marka qof ixaadayn kara ama koobi kara ma leh qofku marka waxaa la rabaa inuu ogaadaani waxaan ma arkin ama waxba kama ogino laakiin hadduu bimansilati uu iska dhigo qof ahlu istiqraa' ah wixii isagu uunan arkinba ma jiraan uu soo istaago waa fudayd waa taas fakayfa yutraku hada sariixu liamrin muxtamal buu yiri marka waa yaabe xadiidkan oo muxtamal ixtimaal uu ku jiro see loo qaadanayaa midkan sariixa looga tegaya bal idaahiru annahu inamaa kharaja bilmuslimiina ila lmusallaa liqasdi takfiiri iljamci aladiina yusalluuna calayhi jamcu inuu bato ayuu nebiga xagga u geeyey dadka ayb waliishaacati kownihi maata cala alislaam iyo najaashi in la muujiyo inuu islaamnimo ku dhintay bannaanka in la geeya faqad kaana bacdu nnaasi lam yudrikuuhu muxuu idiin dhigay meesha ya haa sax waaye ani waa yudrikuunahu lam yadri kownahu aslama inuu islaamay ma aynan ogeyn masaladan marka waa taasaa waxaa kaloo yidhi wastudila bihi calaa mashruuciyati salaati cala almeyiti algaa'ibi can ilbaled xadiidkan waxaa kaloo loo deliishaday qof beledka ka maqan ee dhintay in janaaso lagu tukan kara qaa'ib ah wabidalika qaala shaaficiyu wa axmedu wa jumhuuru salaf shaafici iyo imaam axmed iyo salafka badankood sidaasay ku tageen xataa qaala ibnu xasmin ilaa ibnu xasmi uu yidhi lam ya'ti can axadin min asaxaabati mancuhu qof saxaabada ka mida oo manciyey ma jiruu yidhi saxaabada qof ka mida oo diiday janaaso qaa'iba ma jiro shaafici saasuu yidhi ibnu xasmi qaala shaaficiyu imaamu shaafici wuxuu yidhi alsalaatu cala almeyiti ducaa'un lahu meydka oo lagu tukadaa waa duco wahuwa idaa kaana mulafafan yusallaa calayhi fakayfa laa yudcaa lahu wahuwa gaa'ibun aw fi lqabri bidalika alwajhi aladii yudcaa lahu bihi wahuwa mulafafun wuxuu yidhi salaatuljanaaso sideedaba waa duco meydka isagoo duuduuban oo hortaada yaallo inaad u ducayso hadday bannaanaatay isagoo kaa maqan uma ducay kartid wax faariqa ma jiruu leeyahay wax faariqa oo kala saaraya male awalba ducay ahayd meydkii oo maqan iyo isagoo joogo ducada waa gaaraysa wa can alxanafiyati waalmaalikiyati labadaa madhab laa yushracu daalika janaaso qaa'iba lama jideeyey dheheen wa can bacdi ahli ilcilmi ahlucilmiga qaarkoodna innamaa yajuusu daalika waxay bannaan tahay fi اlyowmi aladii yamuutu fiihi اlmayitu ow maa qaruba minhu laa maa idaa taalat ilmuddatu xakaahu bnu cabdilbar qaar kale waxay yidhahdeen maalintii uu dhintay haa laakiin nin bil ka hor dhintay oo kale janaaso qaa'ib loo tukanayo mayo wa qaala ibnu xibbaan innamaa yajuusu daalika liman kaana fii jihati اlqiblati ibnu xibbaan wuxuu yidhi ninku meeshuu ku dhintay hadday qiblada kaa jirto qaa'ib waa u tuka kartaa haddaynan kaa jirin uma tuka kartid ayb falow kaana baladu lmayiti mustadbira alqiblati maala lam yajuus qaala almuxibu اطabariyu lam ara dalika ligayrihi qofaan isaga ahayn uma arkin wa xujatuhu xujatu aladii qablahu xujadiisuna waa xujadii dadkii ka horreeyey kuwoodii aljumuudu calaa qisati najaashiyi xujadiisu waxaa weeyaan uu qisada najaashiyo jumuud badan lagu soo boyo waseta'tii xikaayatu mushaarakati alkhaaabiyi lahum fii hada aljumuud waxaa imaan doontuu yidhi khaaabina jumuudkaanuu la mushaara ayuu la mushaarakeeyey waqad ictadara qolada yacni tiri hal maalin iyo laba maalin iyo feeri ayuu ka waday meydka waxaa qaa'ib loo tukan karaa maalintii ou dhintay hadday ku aadan tahay waa jumuud qisadan daahirkeeda layska qabsaday qiblada dhinaceeda inuu kaa jirana waa jumuud iyadana sidoo kale waqad ictadara man lam yaqul bisalaati cala algaa'ibi can qisati najaashiyi biumuurin qoladii markay tiri janaaso qaa'iba lama tukan karo xadiidkan see ka yeelaysaan al najaashi dhowr arrimoodee la imaadeen minhaa waxaa ka mid a arrimaha annahu kaana biardin lam yusalli calayhi biha axadu waxay yidhahdeen dhulka uu ku dhintay ayaa wuxuu ahaa dhul muslim uunan joogin qof ku tukanaayo oo meeshaa joogay ma jirin saa darteeda ugu tukaday fatacayanat isalaatu calayhi lidaalika saa darteed ayaa in qaa'ib loogu tukadaaba ay u waajibtay ila ninku tukanayo kale ma leh wa min tama qaala alkhaaabiyu meeshaa khaaabi waxa uu yidhi laa yusallaa cala algaa'ibi qaa'ibka lagu tukan maayo ilaa idaa waqaca mowtuhu biardin laysa biha man yusalli calayhi janaaso qaa'iba lagu tukan maayo ilaa qofka dhintay inuu ku dhinto dhul lays leeyahay cid ku tukanaysaa male wastaxsanahu ruuyaaniyu min ashaaficiyati ruuyaani oo shaaficiyada ka midana taas ayuu istixsaansaday wa bihi tarjama abu daawuud abu daawuudna kaasuu tarjamtay fi sunan alsalaatu cala almuslimi yaliihi ahlu shirki bibaladin aakhar abu daawuud baa kusoo marna tarjama saanu tarjamtay tarjamtay oo wuxuu xadiidkan markuu keenayo wuxuu baabaystay qofka muslimka salaada lagu tukanayo yacni ahlu shirki dhexdooda la xidhiiro ku dhex nool beled kale looga tukanayo yacnii nin dhulka uu joogaa dadka joogaa gaalo wada yihiin cid ku tukanaysa aanay jirin oo meel kale looga tukanayo abu daawuudna marka saasuu qabaa ma aragta wa haada muxtamal arrintan waa muxtamal buu yidhi ibnu xajar ilaa annanii lam aqif fii shayin min alakhbaari cala annahu lam yusalli calayhi fii baladihi axadun saasoo ay tahay waxa uu yidhi wax akhbaarta axaadiista ama aahaarta ma hayno beledkii uu ku dhintay qof ku tukaday ma jiro xadiid dhahaya ama atar dhahaya ma hayno wa min dalika qowlu bacdihim qaarkood waxay yidhaahdeen kushifa lahu sala allahu calayh waali wasalama canhu xataa ra'aahu fatakuunu salaatuhu calayhi ka salaati alimaami calaa mayitin ra'aahu walam yarahu alma'muumuuna walaa khilaafa fii jawaasiha kuwo waxay yidhahdeen qisadan waxaa la dhahayaa nebiga markuu najaashi ku tukanayo waa arkaaye waxay noqonaysaa marka imaamkiiyo meyd ou arkaayo ku tukanaayo ma'muumiintuna aysan u jeedin adoo kor ku tukanaayo kale masaajidkan oodan meydka u jeedin laakiin imaamka ou arkaayo saasoo kale waa dhaheen qaala ibnu daqiiq ilciid haadaa yaxtaaju ilaa naqlin warkaan naqli buu u baahan yahay walaa yahbutu bilixtimaal ixtimaal ku sugnaan maayo وتcqبه bعض الxنفyة بأن الاحتiماaل kاfn في مثل hذا min جiهة الmاnع وkأنa مsتند qائل ذلكa ma ذakrه الواqدي في أسباaبه بغyri إسناaد عن بن cabاas isناad la'aan oo waxaa layska yidhi un can بن cabاas kushifa للنبي sl اه عل sلم عan sarيir النجاaشhiyi xatىa ra'aahu وصلى عalayه aan snad lahayn waa marka صaيix miya waxba aan laga garanayni sidaanay marka qoladanna markay ku andacoodeen wa min alictidaaraati aydan ictidaaraadka waxaa ka mida ana dalika khaasun binnajaashiyi qolaa waxay dhaheen najaashi buu gaar ku yahay liannahu lam yahbut ma sugnaanin annahu sal ll ly salama sallaa calaa mayitin ghaa'ibin gayrihi nebigu inuu ku tukaday meyd haa'ib ah janaaso haa'iba najaashi cidaan ahayn inuu ku tukaday ma sugnaanin saasay dhaheen qaala almuhallab wakaأnnahu lam yahbut cindahu qisaةu mucaawiyata allayfi waqad dakartu fii tarjamatihi fi الصaxaabati ana khabarahu qawiyu biاnnadari ilaa majmuuci turuqihi ibnu cajar marka nin wuxuu keenay kale oo nebigu uu janaaso haa'ibu ku tukaday qolada marka dhahayso ma sugnaanin kama sugnaanin cidaan ahayn najaashi waxaa lagu bushinayaa mucaawiyata alleyfi inuu nebiga ku tukaday janaaso haa'iba xadiidkeedana wuxuu yihi bimajmuuci turuqihi waa sugnaanaya marka aduu myaabahaasaa ku jir jiraan laba qowl unbaa meesha marka ugu xoog badan qowlka imaam axmed iyo imaamu shaafici salafkuna u badan yihiino in layska tukan kara janaasada haa'ibkaa iyo qowl isagun xoog laho dhinaca daliilka marka la fiiriyo oo ah qofku markuu ku dhintay beled gaalo amaan lagu tukanin laysleeyahay in lagu tukada qaa'ib haddii meel muslimiin uu ku dhex dhintayna layskaga dhaafo qof maka iyo madiine iyo kale hadda ku dhintay oo jamac tiro badan ba iska helayo yacni meelo kale hadda qaa'ib ahaan in laysaga tukado yacni waxaa dhici karta inaan loo baahnayn calaa kullin labadaas madhab baa xoog badan masaajiddana markii la keenay janaaso qaa'ib laga cilaamiyey wuxuu ku arkay buuq iyo qaylo iyo muran iyaa ka dhexsho buuqa iyo qaylada iyo muranku wax saxsan ma aha masaladan masale marka salafku intaan khilaafkeeda uu joogo waaye qofkii u arka markaa inuuna ku tukaninna yaanu ku tukanin isagoon wax buuqa furin ayb qofkii u arkaayo inuu ku tukadana a'immadu taasay u badan yihiin in loo daayo oon masaajidka buuq laga furin oon la dhihin laguma tukan kara iyo bidcaa la sameeyey iyo masaajidka masaajid bidco waayey iyo waxyaabahaas inaan lagu qaylinin bidco ma aha arrintan waa bidco lama dhihi kara maxaa yeele mas'ale khilaafiya oo nadarka culummadu kala duwanaan kara waa ayb maxaa marka bidco keenay waayahay bidcadu iyadu meelay gashay rabtahay shaygaa nebigu hadduu ka sugnaaday bidco ma aha see bidco ku noqon kara haddaad tidhaahdeed rasuulkii waa ka sugnaatay waa ka sugnaaday laakiin najaashi baa dhul wuxuu ku dhintay ixtimaal baa keentay adigana marka haddee yacni ninkan wuxuu ku dhihi karaa janaaso qaa'iba nebigaa sameeyey qof maqan buu ku tukaday saas darteedaan aniga ugu tukanayaa adiga marka tafsiirkaaga hadhow iyo qanaacadaada inaad ku qasabta maaha qofkaan oo aad tidhaahdid najaashi saas iyo saasuu ahaayo waa saxsanaa kartaa culumaa qabto abu daawuud iyo rag ay ka mid yihiin haddana laakiin ilzaam ugama dhigi kartid ijtihaad dad kuma laasimi kartid day markaa ku tukanayaan ha ku tukadaan adna iska dhaaf haddaad kanna inuunan markaa lagu buuqin waxyaabaha masaa-isha saan oo kale ah janaasada qaa'ibkaa fardu kifaaya ma rideyna mas'alo kale waa iyada nin baa meelba ku dhintay laguma tukanin dad baa waxay uga tukadeen meel kale waddan kale maalan wuxuu ku dhintay dhul gaalo ama dhul aan loogaba tukaninba dadkii waa iska qabteen waa duugeen janaaso qaa'ibuu helay oo meel kale yaa looga tukaday dadkan tukaday fardu kifaayadii ma ka ridaayaan kuwaas kale oo aan ku tukanin waa ka ridaayaan halkaanu ku sheegay faa'idatun ajmaca kullu man ajaaza asalaata cala alghaa'ibi in allaale inta janaasada haa'ibka bannaysay waxay ku ijmaaceen ana dalika yusqitu farda alkifaayati inuu ridaayo ilaa maa xukiya can ibni alqataan axadi asxaabi alwujuuhi min ashaaficiyati annahu qaala yajuusu dalika waa bannaan tahay walaa yusqitu alfarda laakiin faradkii ma ridaayuu ku tegey mas'aladaana sidaasay tahay ogow baabu sufuufi sibyaani maca arijaali fi ljanaa'izi baabu bayaani sufuufi sibyaani caruurta sufuuftooda maca rijaali ay la saftaan ragga xukunkeeda filjanaa'izi janaa'isti ilmihii yaryaraa inay ragga waaweyn la safan karaan qaala xadaanaa muusa bnu ismaaciil qaala xadaanaa cabdulwaaxid qaala xadaanaa ashaybaaniyu can caamirin can ibni cabaasin radia allaahu canhuma ana rasuula allahi sal l salama mara biqabrin nebiga qabri ayuu soo maray qad dufina leylan habeen la duugay faqaala waxa uu yidhi mataa dufina haadaa kan goormaa la duugay qaaluu waxay yidhaahdeen albaarixata ay fi lbaarixati xalay qaala waxa uu yidhi afalaa aadantumuunii maxaa ii soo ogeysiin weyseen qaaluu waxay yidhaahdeen dafannaahu waan duugnay fii dulmati lleyl habeenka mugdigiisa fakarihnaa waxaan nacnay an nuuqidaka inaan ku toosinno faqaama waa kacay fasafafnaa khalfahu gadaashiisaan safannay qaala bnu cabbaas wa ana fiihim waa ku jiray anigana dhexdoodaan ahaa fasallaa calayhi waa ku jiray marka qaala bnu cabbaas wa ana fiihim ibnu cabbaas qaangaar ma ahayn markaas sooma fahmi qaangaar ma uunan marka ilmaha yararkaa inay salaada janaasada saf la geli karaan dadka waaweyn iyo xadiisku marka tarjamada xadiisku meeshaas ayay iska mudaabaqayn baabu sunnati asalaati cala aljanaa'isi baabu bayaani sunnati asalaati salaaddii dariiqeedii caddaynteedii buu u baab yahay cala aljanaa'isi janaa'ista lagu tukado yacnii salaatuljanaasada habka loo tukanayo dariiqadeeda sunnadaada waxaa ku wada dariiqada iyo habka wa qaala اnabiyu sala اllahu calayh ali wasalam nebigu waxa uu yidhi man sallaa cala aljanaasati qofkii janaasada ku tukado salaaduu sheegay nebiga yani bukhaari kow wuxuu rabaa inuu ka bilaabo salaad maadaama nebigu uu yidhi dhahaaraa la yska rabaa masaladaasuu rabaa inuu ka hadlo salaatuljanaasada ma la tukan karaa dhahaara la-aan qofkii waxaa lagu yidhi janaasa taallo weyse ma qabtid iska soo gelaysaa maadaama salaatuljanaasada dhinac rukuuc male sujuud male ducay u badan tahay waxaa laysdhihi karaa amaan daharana loo baahnayn haddaynan sujuudi waxyaabaha lahayn marka bukhaari isaga wuxuu le maadaama salaadba lagu sheegay waa in la dhaharo man sallaa cala aljanaasati buu nebigu yidhi wa qaala waxa uu yidhi salluu calaa saaxibikum saaxibkiinna ku tukada tukashow sheegay tukashana daweysay u baahan tahay wa qaala waxa uu yidhi salluu cala anajaashiyi najaashi ku tukada samaaha wuxuu ku magacaabay salaatan nebigu salaaduu ku magacaabay laysa fiiha rukuucun walaa sujuudun rukuuc iyo sujuud ma laha janaasadu marka rukuuc iyo sujuud male iyada sunnadeeda saasaa ka mid a walaa yatakalamu fiiha ku hadli maayo ma ku hadlaayo xaggee laga qaadanaa marka inuusan ku hadlaynin maadaama salaad la yidhi salaad maa lagu hadlaana waa maya wixii salaadda xaaraan ku ah waa inay xaaraan ku noqoneen walaa yatakalamu fiiha dhexdeeda ku hadli maayo wa fiiha takbiirun wa tasliimun waxay leedahay allaahu akbar iyo assalaamu calaykum salaaddii caadiga ahaydna waxay ka bilaabataa takbiir assalaamu calaykumna ku dhammaataa maadaama salaamo naqsi looga baxaayo salaad waayo u rabaa inuu dhaho rukuuc la-aanta iyo sujuud la-aanta dariiqadeedaa saas oo sunnadeedaa saas ah iyada wa kaana bnu cumar marka culamada qaarna waxayna waxaan rukuuci sujuud loogu yeelin si aan loogu malaynin in meydka la caabudayo culamada saas ku ijtihaade dadkuna waxa dhinto dadka daa'iman qofku markuu dhinto waa weyneeyaan dadku nufuustooda waa ku jirta qofkii kii ugu xumaa hadda dadka hadduu dhinto maalan waxaad arkaysaa dadkii un inay leeyihiin allah u naxariista waa fiicantaha qofka inaan yani hadduu dhinto la cayninoo hadda yani axaadiis baa ku soo aroortay waxba lagama faa'iidayo haddana laakiin dadku uu qofka meydkaa hadduu weliba haddana saalix qof saalixa uu sii ahaa meydkiisu haddana waxaad arkaysaa un dadkii xoogaa waa tacdiim iyo waxbay ku samaynayan tacdiimkaas marka in la caabudo keeni karaa sujuud iyo rukuuc waa laga dhaafay saasay dheheen waa kalaam wajiya wa kaana bnu cumar ibnu cumar wuxuu ahaa laa yusallii inuunan tukanaynin janaazada ilaa daahiran isagoo daahira maahan bukhaarina marka sidaanu qabaa culammaduna saanay u badan yihiin wa kaana bnu cumar ibnu cumar wuxuu ahaa laa yusallii inuunan tukanaynin ilaa daahiran isagoo daahiran maahan imaam maaliga muwaaa ku wariyey ina bna cumar kaana yaquulu laa yusalli rajulu cala aljanaazati ila wahuwa aahirun walaa yusallii cinda طuluuci الshamsi qoraxda markay soo baxaysana agteeda ma tukanaynin walaa guruubiha markay dhacaysana ma tukanaynin maa labadaas waqti salaadda waa layska reebay soo maaha janaazadu salaadu a iyadana ma tukanaynin marka cinda uluuci shamsi markay soo bixi rabto xoogaa in la sugaa fiican waqti dheer ma qaadanayso markay dhici rabtana lagu tukan waa la sugayaa markay dhacda kabacdi baa la tukana waqtigii marka waa laga bixinaya karaha wa yarfacu yadayhi labadiisa gacmood ayuu kor u qaadayey janaazada markuu allaahu akbar allaahu akbar dhahayo kor buu u qaaday markaa ibnu cumar saasuu yeelayey salaadahay la mid tahay idan insaa la yeelo wa qaala alxasan xasanulbasri waxa uu yidhi adragtu nnaasa dadkii ayaan soo gaaray wa axaquhum calaa janaa'isihim iyadoo janaasadooda inuu ku tukado u hormaro ka ugu xaqnimo badani uu yahay man raduuhum qofkay ku raalli noqodeen lifaraa'idihim salaadahooda faradka ay ugaga raalli noqdeen halkana marka yaa imaam ka noqonayo rabaa inuu ka hadlo xasanulbasri waxa uu yidhi waxaan soo gaaray dadka dadka uu soo gaaray dabcan dad akhyaaran ah saxaabadii iyo taabiciintii uu soo gaaray waxaan arkay wa axaquhum calaa janaa'isihim man raduuhum lifaraa'idihim waxaan soo gaaray dadkii iyadoo janaasadooda ka ugu xaqnimada badan inuu u hormaro ay tahay man raduuhum lifaraa'idihim qofkay uga raalli noqdeen salaadooda faradka inuu u hormaro yacnii ahlu fadligaa laga wada qof ahlulqur'aan oo ahlu fadli ah ayay u hormarin jireen janaazada haadihi masala marka iyada tan marka masaladan khilaaf baa ku jiro janaazada inuu imaam ka noqdo yaa u xaqle ma waxaa u xaqle iyo umulqowma aqra'uhum likitaabillahi si salaadoo kale maa la yeelayaa bas xoogaa ka yar duwan tahay midaan halkaan marka xasanulbasri fiiri xasanulbasri marka laba atar baa laga haayaa marka oo iskhilaafsan وفاaئdة أثر الxسن hذا بياaن أنhu نqل عن الذيina أdركهم ayuu ka soo guuriyey وhm جمهوuر الصحاaبة أنهم kانوا يلحقوuna صلاaة الجناaزة بالصلaواaت التي يجمع فيها أarkan hadda bukhaarي isaga ku doortay waxa weeyaan dadkii صaxaabadu inay haleeshiin jireen badankood salaadda janaasada iyo salaadda faradka isku miday ka dhigi jireen yacnii xagga imaamnimada waqad jaa can ilxasan waxaa ka yimid ana axaqa annaasi bisalaati salaadda ka ugu xaqnimada badan cala aljanaasati uu ku tukado imaam uu ka noqdo yacni alabu uma alibnu meydkaas la duugaayo aabbihiis haddii aabba uunan joogin wiil ayb akhrajahu cabdurazaaq wahuwa mas'alatu ikhtilaafin bayna ahli ilcilmi farawa bnu abi shaybata can jamaacatin minhum saalim waalqaasim wa taawuus ana imaama alxayi axaqu taabiciintaas waxay yidhahdeen masaajidka ninka imaamka ka ah ku xaqnimo badan wa qaala calqamatu waalaswad labada taabici iyaguna iyo aakharuuna kuwo kalena alwaali axaqu min alwaliyi magaalada ninka madaxda ka ee ka taliyo waa uga xaqnimo badan yahay ninka meydka xigo oo qaraabada la ah oo hadduu isku yimaadaan ninkii magaalada xukumayey iyo ninkii meydka wiilkiisii xaakimkaa hormarayo waaliga wa huwa qowlu maalikin wa abi xaniifata waalawsaaciyi wa axmeda wa isxaaq wa qaala abuu yuusuf washaaficiyu alwaliyu axaqu min alwaali imaamu shaafici isagu wuxuu yidhi haddii ninkii madaxda ahaa iyo meydkan qaraabadiisii ninkii uu dhalay uu joogo ninka uu dhalaa xaqle isagaa hormaraan salaadla ayb saddexdaas marka qowl baa ku jirta xadiid waxaana soo maraan u malaynayaa mar dhexdaana qofka qaraabada ah inuu salaada gelayo xtusay ma xusuusni meelu lakuuna soo maray ayb marka wuxuu leeyahay meeshaa iyadu markaa de qofkii marka waxaa fiican marka in la yska jamciyo qofkan fasax in uu bixiyo qof fadli badanoo ahlu qur'aan ah inuu hormariyo ayb masaladana taasuu ka soo qaatay bukhaari kii marka salaada faraa-isha inuu tujiyaa ay ku habboon tahay janaasada ha tujiye isaga saasuu bukhaari ku tegey waidaa axdaa yowma alciidi ow cinda aljanaasati waidaa axdata hadday weysada ka jabto yowma alciidi maalinta ciidda salaadda dabcan intaanu gelin aw cinda aljanaasati ama janaasada agteeda yatlubu lmaa biyo ayuu raadsanaya walaa yatayamamu ma tayamumsanaayo tanaa masalo kale janaasadii baa taagan weysadii baa ka jabtay wuxuu ka cabsanaya inay dhaafto ay ka tagto bacdu ahli ilcilmi waxay leeyihin tayamum ha sameeyo hora ka galo tayamumka waa ka fududi intuu weyse raadinayo bukhaari marka wuxuu le maya weysu raagsana salaad waa ileen ayb middanna marka waa mas'alo kale in marka tarjamada ay la socoto waa dhici kartaa xasan albasri warkiisa inuu la socdona waa dhici kartaa waqad wajadtu can ilxasan fii hadihi lmas'alati ikhtilaafan buu yidhi ibnu xajar farawaa saciid bnu mansuur can xamaad bni zayd can katiir bni shindiir qaala su'ila alxasan can اrajuli yakunu fi اljanaazati calى gayri wuduuءin fain dahaba yatawada'u tafuutuhu hadduu baxo weyso doonto janaasadii waa dhaafaysa qaala wuxuu yihi xasanulbasri yatayamamu wa yusallii waa tayamumsanayaa waa tukanaya wa can hushaybin can yuunus can اlxasan miluhu warawa bnu abi shaybata can xafsin can ashcad can ilxasan qaal laa yatayamamu walaa yusallii ilaa calaa duhurin ma tayamumsanaayo ilaa dahaaro weysaqaada ayuu samaynaya waqad dahaba jamcun min asalaf waxay ku tageen ilaa annahu yujzi'u laha tayamumu tayamum ayaa u gudaayo liman khaafa fawaatahaa qofkii janaasada inay dhaafto ka baqaayo low tashaaqala bilwuduu'i hadduu weyse ku mashquulo qofka hadduu isleeya weyse haddaad doonato waa laga hor dhammaysanaya janaasada inuu iska tayamumsan karay ku tageen jamci salafka ka mida waxakaahu bnu lmundir can caطaa wa saalim wazuhriy wاnakhaciy warabiicata walleyt wاlkuufiyiina wahiya riwaayat can axmed wa fiihi xadiidu marfuucu can ibni cabaas rawaahu bnu cadiyin waisnaaduhu daciifun arjax marka waxaa inuu weyso doonto maxaa yeele qur-aanka ilaahay muxuu leeyahay falam tajiduu maaan fatayamamu haddaad biyo aydan helin biyihii oo meel walba ka socdaan tayamum xaggeen marka waxay u gudayaan tanna marka waa mas'alo waida intahaa ila aljanaasati janaasada hadduu soo gaaro yani waa laga hormaray takbiirtii labaad ama saddexaad ama faraaduu ku soo gaaro wahum iyaga oo yusalluuna tukanayaan yadkhulu macahum wuu la gelayaa bitakbiiratin buu kula gelayaa takbiiro ayuu kula gelayaa takbiirtaa marka muxuu samaynaa hadhowna tannaga mas'alo kale iyadan qofbaa qabsa karta janaasadiioo lagu jiro ayuu yimid oo takbiiradii u dambaysay ama tii saddexaad iyadoo lagu jiro imaamkii allahu akbartii saddexaadoo ducada uu ku akrinaya mar ayaa timid adigii marka horta takbiir inaa ku gasho wa allaahu akbar allahu akbartaas marka maxay kuu noqonay taadii koowaad wa faatixada iska akhrina allaahu akbar buu ku daray tii afaraad bay imaamku u tahay oo lagu salaamo noqsanayo salliga akhri adiga assalaamu calaykum waraxmatullaah assalaamu calaykum waraxmatullah buu yidhi soo maa dhammaystira intaadii kuu dhimay allaahu akbar ducadii allaahu akbar kale assalaamu calaykum waraxmatullah asalamu calaykum waraxmatullah yacni bitartiibi nafsihi oo ku soconaa laa bitartiibi alimaam qofku wuxuu ku soconaa tartiibtiisa isaga ta imaamkama ku soconaa waa ku soo gaartay imaamkii allaahu akbar ayaad ku soo gaartay adoo faatixadii bilaabay ayuu takbiiradii kala galay goy faatixada allaahu akbar dhe isaga kaa qaadaya markaas faatixada qof rukuuc ku soo gaaro kale la mid noqonay wahaakadaa sidaas a marka sida la yeelay wqaala bnu lmusayib ibnu lmusayib waxa uu yidhi yukabiru biاlleyli wاlnahaari wاlsafari wاlxadari arbacan maalin habeen safar xadar janaazada haddii la tukanayo afar takbiir la iman takbiiraadku marka inay afar yihiin inay ka badan yihiin inay ka badan yihiin waa soo ar aroortay laakiin culammada waxay leeyiin markii dambe istaqara alamru afartaas haddii marka imaamka uu mid shanaad takbiirsado waxba kama jabayan salaaddii maja waa soo aroortay in la tukiyey ayb afar iyo shan iyo soo aroortay laakiin afarta ayaa loo badan yahay dadka marka waxyaaba qaraa'ib ah in lagu dhex sameeyana waa laga fiican yahay afartaas un in loo loo takbiirsado dad sagaal gaarsiiso dadkiina sagaalba aynan aqoonin booq iyo yani ninkan miskiinka in loo duceeyey ahayd oo afartiiba ducey u ahayd haddaad uga darta ka waran marka nacam oo dadkii waxay tukadaan iyo wax kale intay aqoon waayeen salaaddii iska furaan imaamkan sii wado un maxay taha takbiirada isdhaha yani dadka qaar waxay rabaan sunnadii inay dadka si u baraan laakiin waxaa laga yaabaa yani habab kale oo aan dhib ku imaanaynin mafsado in loo baraa fiican midda kale afartaasaana nebigu u badnayd sala allahu calayh waali wasalam kuwa kale marka way yaraadeen maya sunnada sidaan waaye ibnu cumar allaahu akbar allahu akbar gacmaha in kor la qaado waana salaad bukhaarina sidaanuu tilmaamaya ibnu cumar saana ka sugnaatay arrinkan oo kalena arrin oo ijtihaad si u noqon kara waa yahay arrin uu nebiga ka arkay inay tahayna waa dhici kartaa calaa kullin marka imaamkaaga doo gacmaha kor u qaadaya qaad ku daya mas'alada marka takbiiradu afar miyaa mase mase way ka badan tahay meel kale ku baxsi doonaa meelahaasaan ku sheegi insha alla ayb marka masaa'il fara badan buu halkan ku keeno waqaala anasu radia allaahu canhu takbiiratu اlwaaxidati takbiirada hore istiftaaxu salaati salaada furfurashadeedii tii salaada lagu gelaayey waa midda hore wa qaala marka salaada tii lagu gelaaya waa macnaheedu marka iyadu ducaailistiftaaxa la akrina mau ka wadaa maya saa kama wado waa takbiiratulixraam oo kale waayo ka wada salaaddii baa lagu gelaya wajahtu wejhi miyaa la dhahayaa marka ma la akrinayo allaahu akbar acuudu billahi min ashaytaan irajiim bismi illahi raxmaan raxiim alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin male ducaaulistiftaax malaya qiraa'adaas marka faatixaduna way leedahay wa qaala waxa uu yidhi alla walaa tusalli calaa axadin walaa tusalli ha ku tukanin calaa axadin qof korkiis maata minhum iyaga ka mida axadkaasoo minhum iyaga ka mida kaasoo maata dhintay abadan weligaa ha ku tukanin salaad waana walaa tusalli calaa axadin salaadaa la sheegay wixii salaad u baahnayd baa marka lala imaanay qال xdثna سلyman بن xرb qال xdثna شhucبة عن الشhaybاniyi عن الشhacbiyi qاal ha wفيhi صفوف وإmaam janaasadii marka waxaa ku dhex jirta sufuuf iyo imaam imaam baynadahay safafyaan qaala xadaanaa sulaymaan bnu xarbin qaala xadaanaa shucbatu can اshaybaaniyi can الshacbiyi qaal ahbaranii man mara maca nabiyikum sala اllahu alayh ali wasalama man mara mdin ahbaranii waxaa ii warramay man mara maca nabiyikum sal ll ly salam nebigiinna iyagoo ay la jiraan qofkii ay mareen calaa qabrin qabri korkiisa ay soo kor mareen qabriga oo mambuudin qubuurta laga dheereeyey xoogaa yanii qabri qubuuraha ka baxsan ayay dadkii nebiga la socday markay meeshaas soo marayeen ayaa ii warrameen buu leeyahay fa ammanaa wowna tujiyey nebigii ayay yidhaahdeen fasafafnaa khalfahu gadaashiisaan safannay faqulnaa waxaanu nidhi yaa abaa camrin man xadaaka qaala ibnu cabbaas radia allahu canhu marka sunnatu salaati iljanaaza waxay tahay in la safto oo imaam la yeesho salaaddii marka waxyaabahan baa ku dhex jira takbiirada koowaad marka faatixa lagu akhriyay midda labaad salliga nebiga midda saddexaad meydkii loo duceeyey midda afaraadna waa lagu salaamo naqsadaa qofka lagu tukanayo laftirkiisana wuu keeni doonaa yacnii sida uu yahay xaalkiisa iyo meesha laga istaagaya iyo waxyaabahaas wabilahi towfiiq sal allah sal